Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa boqol kun oo dollar ku wareejisay ganacsatadii ku hati beeshay dabkii ka kacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaana madasha lagu wareejinayay lacagta goobjoog ahaa guddiga taakuleynta suuqa Bakaaraha iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Hormuud Salaam Foundation guddoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cismaan ayaa ka warramay deeqda lacageed isagoo ugu baaqay walaalaha muxuusiniinta in ay caawiyaan dadkii ku hati beelay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaan maanta halkan aan u joognaa inaan idinku wareejinno lacag boqol kun oo dollar ah oan ugu deeqnay ku kaalmeynayno dadkaa soomaaliyeed ee dhibaatada uu ka soo gaaray dabkii ka kacay suuqa bakaaraha taasoo ay in badan ay ku hanti beeleen sida aan aan la soconno hantida halkaas ku burburtay oo lagu qiyaasay ilaa iyo in ku dhow hal milyan iyo bar waa culays weyn oo soo gaaray dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan kaaga mahad celinno oo istaagidda aad u istaagteen hawshaas ayada ah oo aada isuxel saarteen oo aada u qunteen oo aada u wadeen mataqaanaa dadaalkaas aada dhaqaalaha ugu aruurinaysaan waxaan alla subxaana watacaala aan idin aan kaaga baryaynaa inuu ku daro miisaankiina xasanaadka ajri xasanaad uu idinka siiyo xasan mire guddoomiyaha suuqa bakaaraha ayaa ka warbixiyey ganacsatada khasaaraha soo gaaray inta ay ka kooban yihiin isagoo u mahad celiyey hormuud salaam foundation dadkaas oo ahay dadkii ugu masaakiinsanaay suuqa bakaaraha ee ugu danta yaraay oo gaaraya afar boqol iyo labaatan qof ayaa ku hanti beelay waxay haysteen dhammaantood oo ka koobnaaya harqaanlayaal toddoba boqol iyo sagaal harqaan iyo dadkii biraha tumi jiray dheriga samey jiray dadkii xabadisowtada iyo malabka gedi jiray dadkii baatiga gedi jiray dadkii aadka u tabarta yaraa oo ujaabka yaraa waxaan halkan aan mahad guuniya oo ballaaran uga soo mahad celinayaa shirkadda hormuud foundation oo ahayd shirkadda lacagta ugu badan lagu qoray haddana noqotay shirkaddii ugu horreysay oo lacagtii lagu qoray iyadoon kala dhimanayn ballan qaaday qaar ka mid ah guddiga taakuleeta ganacsatadii ku hanti beelay suuqa bakaaraha ayaa u mahad celiyey hormuud salaam foundation iyagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay soo caawiyaan walaalahooda guud ahaan dadka muslimiinta ah oo haddana daawanhayo amana maqli doono waxaan ugu baaqaynaa shirkaddaas inay ku daydaan dad fara badan baa ahlu khayr ah oo sadaqada lagu dadaalo dadkaa wax loo quuro ummaddaas dhibaatadu soo gaadhay la garab qabto ruuxa muslimka ah ee u danqada walaalihiis ee sadaqeeya ee xoolaha ilaahay u dhiibay wax ka bixiya sida uu noo caddeeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama malaa'igta ayaa u ducaynaysa dadkii u waxsiiyaa u ducaynaya dadkii markaa shafeecayay ee sida annagoo kale ee guddiga ayaa u ducaynaya waa wuu helayaa biidn illahi tacala fi dunya waalaakhira shirkadaha kale waxaan rajaynaynaa inay ku daysadaan shirkadda hormuud hormuud ilaahay maaragtay ha u aqbalo ducada loo ducaynayo